haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka beeraha soomaaliya mudane axmed xasan gaboobe oo dhegaystayaasha kaga jawaabi doona su-aalo dhowr ah oo khuseeya arrimaha tacbashada beeraha barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aynu kusoo laabana dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ah sida aad hore u maqasheenba wasiirka beeraha soomaaliya axmed xasan gaboobe waxaana dhegaystayaasha uu kaga jawaabi doonaa su-aalo dhowr oo ay qabaan oo ay ka midka yihiin dacbashada beeraha dhibaatooyinka soo laalaabtay fatahaadda waxa uu u qorshaysan beeralayda soomaaliya in ay ku caawiyaan iyo qodobo kale oo la xidhiidha isla arrimaha wasaaradda beeraha kuseeya wasiirka axmed xasan gaboobe ayaa ugu horeyn weydiiyey bal inuu sharaxaadda naga siiyo waxa u qabsoomay muddadii uu xilka hayay iyo hadda waxa qorshahooda uu yahay waxaana uu ku war celiyey bismillahi raxmaani iraxiim alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah sala alla aleh wasalam waa marka horeysa voa soo dhawaada qorshaha waxa kuu qorsha qorsho kuu ayo waxa kugu hirgala waa kala labo waxaa noo qorshaysan oo muxuu ahaa weliba aan jecelnahay in hadda soomaaliya soomaaliya hore ay kusoo noqoto waxaad ogtihiin soomaaliya inay dad aada musiiba labada webi iyo labada gobole bay iyo bokool inay dad aada wax soo saarka xagga beeraha ugu fiicnaayeen laakiin hadda duruuftii wadanka ka dhacday meel walba way saamaysay oo sidii la rabay hadda wax si walba sidii la rabay ma aha laakiin inta uun tabarteeda ah waxaa layidhi lug walba siay u jirtaa loogu dhufiyaaye wadanku bay wasaaraddu wadankay kamid tahay gooni kama aha meelihii aan haminaynay iyo waxyaabaha aan rabno welina aanan gaadhin laakiin wixii un aan la talin iyo muxuu ahaa masalan hadda sanadkii hore oo kale markii weliga xoogaa fatahaad iyo waxyaabaha marka aan ka baqano waa ka hortagnaa oo muxuu ahaa weliba meelihii uu ka salinayay iyo sanadkii hore laba kun iyo shan iyo tobankii bishii octoobar ilaa sebtembar laga bilaabo ilaa novembar waxa weeye meelo badan oo ka baqaynay weliba wax biyo xidheenaan ka samaynay wixii una tabarta iyada ah iyo tala ah iskaashatooyin meel xoogaa beeraley oon gacan siino oo maarat maaragtay bal inay wax soo saaraan aan gacan siino oo qalabkii haba yaraade ee wax lagu falan lahaa sida taraktaradii iyo aan u samaynana waa jiraan abuurka sida oo kale waxbaan ka geysanaa demeelihii wax ka uu tala inta badan laakiin wasaaraddu wasaaradii hore ee si wixii doona qaban jirtay ma aha laakiin inta tabarteeda way u dhaqdhaqaaqdaa waa gartay dhowaantan sidoo kale waxaa jirtay in dadku ay niyad xumi ka muujinayeen webiga shabeelle oo muddo sida ay sheegeen ayan arkin xaaladda la soo daristay darteed xaalada noocaas oo kale ah laakiin inkastoo marka dambe uu biyo keenay oo biyo aada fara badan uu keenay oo fatahaad daranna uu ka sameeyey magaalooyinka qaar sida beledweyne oo kale marka soomaalidu beeraleyda gaar ahaan marna waxay ka cawdaan biyo la-aan marna fatahaadda maxaa khaldan baas leedahay oo loo baahan yahay in dadka beeraleyda iyo dadka kale ee soomaaliyeed guud ahaantoodaba ay xoogga saaran si arrimahani musiibooyinka dhacaya mararka qaarkood ay ugu yaraan dadaal u geliyaan sidii loo yareyn lahaa horta warkay waa sax inay maaragtay musiibooyinka wixii bani aadamka gacantiisa ka baxsan hadda waad arkaysay maalina weyn baris oo magaalada ad arkay caasimada oo jooma lagu kala dhexmarahayo dhulkaa uu ka taagan yahay laakiin sidaa ay tahay waa run inuu sanadkan jiraalkii webigu inuu aada u angegay oo horta webigan siiba webiga shabeelle way dhici jirtay hadda keliya ma ahe markuu maaragtay roobka uu fog kala fogaado inay biyo aada u biyo yaraan jireen biyahana way aad bu u yaraan jireen laakiin xadka u sanadka gaaray waxaa mooda inuu dheeraad ahaa taana waxaa boqolkii sagaashan sabab u ah gobolka si aad ogtahayba de highlandka ethoopia ka yimaadaan biyihiisu ethoobiana abaar aad iyo aada u xun baa ka dhacday oo roob yaraanteed dhinaca xagga ethoobiaba muxuu aha ku badnayd marka horta bal dhibaatada iyo roob yaraantii xagga ethoobiya ka dhacday baa sabab u ahayd biyihii la waayey laakiin markii dambe waa iyadii biyihii haddana fatahaadda isku bedeshay kan fatahaadda oo hade maba ah intaa keliya haddiiba wax yar uu roob saa u da-o webiga inuu fataho hadda waxaa sababaya hade waagii ay dawladda xoog la jirtay webiga webi gacanta lagu hayuu ahaa oo markii biyuhu ay uu soo daayo meelo lagu duwo oo muxuu ahaa wana lagu kaydiyuu lahaa webiga roobku marka uu tago roobku markuu biyo keeno waxaad ogtihiin inuu geedo iyo dhir iyo qooba iyo adduun buu keenahayaa marka waxaa laga yaabaa marka inu inuu hoosta uu caro ka buuxsamo meelaha carada ay ka buuxsanto waa la caro qaadi jiray keliyaasha oo muxuu ahaa meelaha xidhma waa la furi jiray biyaha marna waa la waa la kaydin jiray marka loo baahdana waa lasoo celin jiray taxakumkii weligaa gacanta lagu hayo ma jirta maanta shan iyo labaatan sano oo wadanku uu burbur ahaa weliba dee nin walbana intuu hortiisa u dhaqaaqay weliba si oo qiyaasan baa loo isticmaali jiray hadda laakiin nin walba meeshuu doon uu ka furan hayaa nin walba meeshuu doon uu kasii daynayaa inta anaguna waanu ku qaylinaa laakiin webigu inuu marna labada asbuuc isku xigta marna aad biyola-aan sheegato marna aad sheegato fasahaada hadda tan biyo la-aanta horta xagga alle ku xidhanto ma xukuno laakiin markay biyuhu yimaadaan in la taxakumi waayo burburka dalka gaari bay ka mid tahay waa tahay wasiir aad baad umahadsan tahay dhinacii khadadka taleefanada ayaan markaan gudagalaya dhegeystaha ugu horeya aan kuusoo qabanayaa asalaamu calaykum laanta afka soomaaliga ee v o a waa cabdullaahi cumar cali abuutray ka waya waxaan joogaa garowe aad baa u salaamaya wasiirka waana kaga mahad celinaya in barnaamij naga qayb galo waxaan rabaa ina weydiiyo wasiirka isagoo aada umahadsan laba su-aal weeye midda hore waxa weeye sidaan labada socno aana ka war hayno waxa weeye hadda runtii dawlada s d ee runtii u taaganahay hadda runtii cunada adduunka waxa weeye xiliyada ama waxyaabaha ay bixiso inta badan waxaad moodaa in uu kusoo beegmayo xiliga dalagyada dalkana uu soo go-ayo ama beraleyda dalkana uu soo go-ayo kusoo aada xiliyada taasi waxaa runtii ka muuqanaysa in runtii ay waxa weeyaan dhabarjab ku noqonayso dadka beraleyda dada safaraka soomaaliya wasaaradda beero arrinkaasi waxaweye qorshan kaga degan yahay dhanka w s e waa su-aasha koowaad midda labaad waxa weeye beraleydu waxa weeyaan waxay soo maraan xiliga badan baa iska jira marka intooda badan waxa waaye hadda xiligan dambe sanadkana waxaamala sanadka inaga tahay waxaa malaynayaa inuu dalagyadu iska yaraayo aan dambe aysan jirin beerasho sa u badan maadaama de webiga shabeelka ogaha uu hoos u dhacayo biyihiis uu guray oo hadda dhankan horaantiisi uu biyo keenay baan rajeynaya marka waxa weeyaan qorshuhu maku jiraa si beeraleyda waxaweyaan loo caawiyo oo aysan u tabin waxa weeyaan inay gacan hoorsadaan hayada kale waxa weeye biyaha ama xilida roobaadka oo kale qorshuhu maku jira in loo sameeyo meelo mataqaanaa biyaha lagu keediyo biyo keedin si ay waxa weeyaan ay hoolahooda usii wataano aysan u curyaamin biyo la-aan iyo roob la-aan markaasi ku timaada labadaas su-aal baan rabaa inaa wasiirka weydiiyo aada ba mahadsan waan kaga mahad celaya waa tahay dhegeystahaasi waa uu mahadsan yahay intaadan ka jawaabin waxay naga xasuusanaya in war qoraal ah oo hay-adda w f b ay soo gaarsiisay idaacadda v o edu ay hore u diiday eedeymahaasi loo soo jeedinayo ku saabsan in hay-addu ay si ulakaca raashinka mucaawinada ahi ugu beegto xilliga beeraleyda soomaaliyeed ay filanayaan in dalagooda u sugo taasina ay sababto inay niyadjab ku keento beeraleyda soomaaliyeed sida uu dhegeystahani qabayba waxaa w f b sidoo kale ay v o a u xaqiijisay in uu jiray iskaashi iyo heshiis dhex maray dowladda soomaaliya ee w f b adigaaba noo sheegi doonaa oo ku aadan in beeraleyda soomaaliyeed ay ka qaataan raashinka ay qaybiyaan waa tahay wasiir adigoo markaa dhegeystahan su-aasha uga jawaabayaba
bismillahi raxmaan raxiim aada u mahadsan yahay walaalka garowe jooga su-aasha hore adaan ka jawaabo oo w f b horta ilaa waagii dowladdu ay joogtay waa la sheegi jiray in xilliga wax soo go-hayaan ay kusoo aadiyaan muxuu ahaa in galey la keeno oo markaas ay qalbijab ku dhaco laakiin waxaa lii sheegahayaa anagu tratiga tratig aan ahayn inaan isticmaalay oo w f b iyo wasaaraddu inay wadagaleen heshiis ah inta aad annaga noo keeni lahaydeen raashin haddaan aad muxuu ahaa raashinka annaga noo soo baxaya aad naga gadaan ood gadataanba ilan kolle meel uba raashin ka keentaan inaad uga keeni lahaydeen inaad keentaan iskaashato ee si tijaabo ah meesha la yidhaahdo afgeeye iyo oydheegle ayay ku bilaabeen in ayaguna ay maalbixinta bixiyaan nimanka la yidhaahdo w s d isaguna inay tababaradii iyo arrimaha ay bixiyaan maya maalgeyinta iibaa bixinaysa isaguna way shaqaday nala qabanaysaa iyo wasaaradda waxusheeda ay qabanayaan w s wixii soo baxa ayay iibsanayaan ayaga iyaga oo islamalaanta haddana noo keenay standard la yidhahdo standard as africa oo anagu waxa aan qaadanayna inuu standardkaas leeyahay yani xad mucayana aad ku qaadanayno saa inuu yahay inuu saa uqalilan yahay inuu nooxaa yahay inuu nadiif yahay inuu saas yahay hadda haddii de kolleyda v o eda idinka ka waqan warbaahinta hadda bisha sodonkeedii hore bakhaarka ay ku leedahay erebo dekeda waxaan ku qabanay iyada oo deeqbixiyayaalkii sida e u-da iyo hay-ad canada ah talyaaniga adigu ay wax bixinayay iyo faw wax soo saarkii afar iyo tobankii iyo shan iyo tobankii iyo lix iyo tobanka bilowgiisii heerarkii ay soo martay yani markii ugu horreysay heshiiska aan galay laba boqol oo tan bay ay ka qaadeen beeraleydi tan tan ku xigana waxay ka qaadeen saddex boqol tii ku xigay waxay ka qaadeen shan boqol tii ku xigay kun bay ka qaadeen hadda ugu dambeysay laba kun oo tan oo galey hadee aada u qurux badan ah horta taas w f b hadda waxaan ku jirnaa heshiis ah wax allaale wixii soo baxa wixii cuntada markaa anaga cunayna ka badan inay ayagu iibsadaan hadday soomaali meel kale oga baahan tahayna tii annagana laga qaaday in dib loogu celiyo mi aan aan gaadno inaan anagu dhamaanka u dirnana horta meesha ay wax noo keeni lahayd in annaga wax naga gadno heshiis ah baa jira oo horta w horta halkaasaan iska saaray waa xoogaa horukaca weeyaan tan kale oo de weliga iyo beerleyda maxaad u qaban kartaan iyo maxaad u haysaan waxaan u malayn ninkii odaga aha ee yidhi ordaha iguma dhaga yarida ceelka igu rigin oo kale waxaan filayaa soomaaliya meesha ay marayso dhowr iyo toban labaatanki sano wadanka durburka uu jiray meel hadda hay-ad la dhihi karo hawshii ay loo igmaday ama wadanka magaca ay leedahay awoodeedi bay haysaa inaysan jirin sidaa ay tahay wixii un aan la qaban karno tala noqotaya iyo wixii aan ku beerin karraba waa un la hadhadalnaa tan oo xagga roobka iyo fatahaadda fatahaadu laba de roobka iyo biyaha allah keena laakiin taxakumkooda ama yani maareyntooda haddii qaabkii lagu maareyn jiray iyo weliga gacan kuhayntiisii iyo muxuu ahaa agaasikii dawladdu intaasoo hay-adoo wasaaradda beeraha waxay lahayd intaas waxay mashruuc waxaa jira keliya uu xil saaraa qudidda weliga oo markuu dhoomadu ay sanadka fuusho inay dad keliya baa waxay u saarayd kanaalada keliya daaxtirkooda dad baa waxay u saarayd beeraleyda caawintooda wakaaladii orad wixii oo dhan ma jiraan waa burbureen lama hayo laakiin insha allahu inaan gaadno waan jecelnahay laakiin haddee burburkii wadanku uu burburay ayaa dhinac wasiir gaboobe aad baad umahadsan tahay sidoo kale dhegeystaha kale ee khadka ku jira ayaan kuusoo gudbinayaa magacayga waa injineer borow waxaan joogaa hareeraha codootida dhadhaab kenya wasiirka beeraha dee dalka soomaaliya aad iyo aad baan u salaamayaa iyo bahda v o a maasha allah dhammaantiin baan ramadan karim baan idin leeyahay haddaan galo barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha wasiir waxaan ku weydiin lahaa soomaaliya waxay leedahay kheyraad alla uu ku manaysay bad iyo beriba leh sii markii aad eegto badda beeraha aad fiiriso soomaaliya sidii labayn looguma faa'iidaysanin kheyraadkii dabiiciga ahaa badii soomaaliyeed waxa ay wax ka suwaayeen u n iyo waxaan loo joogay sababta kalisay maxay tahay oo looga faa'iidaysan waayey kheyraadkii dhulkeena hooyo oo islamarkaasina wax looga soo saaran waayey oo dadkan tahriibka ku dhammaanayo oo soconayo ordayo oo waxa u qaban weydeen oo shirkad u samayn weyseen micnihii iskaashisamisa mashruuca ku saabsan beeraha maxaad u samayn weydeen si looga baxo dhibaatada hadda ay dad ku jiraan gaajada la cararayo borow waa ku maqlay aad iyo aad baad u mahadsan tahay middaasi jawaabteedu aad bay u gaaban tahay sababta in weligiisaad og tahay soomaaliya ilaa waxaa lagu sheegaa sideed milyan oo hektar ayay leedahay oo dhulbeereed ah dhulka soomaaliya meel aan wax ka bixin waxaa la sheegay meelo yar oo buuraha golos adigu n duudkooda kore waxyaga ku dhooda waxyaabo gooni ay ka bixi karaan laakiin sababta looga faa'iidaysan waayo waa wax gaaban waa midda adiga xeryaha qaxootiga ku geysay jawaabti waa taas wa aad baad umahadsan tahay waxaan u gartay inay tahay colaad iyo dhibaatooyin soomaaliya ka jira darteed ha taas weeye waa tahay wasiir gabowe aad baad umahadsan tahay dhowaantan waxaa garoonka muqdisho lagu qabtay raashin dhacay oo w f b ay lahayd inkastoo w f b ay ka hadashay idinkuna aad ka hadasheen haddii mar kale si kooban aad uga hadasho arrimahani dhegeystayaashana aad sharaxaad kooban ka siiso maxay ahaayeen walaal horta arrintaas war rasmi ah wuu kasoo bixi doonaa dawladda way jirtaa raashinkaasi in muxuu ahaa airportka lagu lagu arkay oo gacantana hadda lagu hayo oo boliiska airportka ay hayaan w f b na haddee warkeena idinkaaba dhegeystay dawladdu waxay u saartay guddi heer wasaarada ah iyo muxuu ahaa amniga marka hortaas baalita baana lagu hayaa waa jawaabteedu waa weli weli si rasmi ah uma soo bixin marka ayaa la ogaan doonaa laakiin kolleyba w s d warka horaantiisa oo ay bixiyaan saad arkayseen meesha haddaad arkaan waa geley maloobaatay iyo muxuu ahaa sinsin iyo digir waxa ay leeyihiin raashinkan ma aha raashin aan banaanka keennayba ma aha waa raashin gudaha ahaa laakiin meeshii ay ku jireen roob kula da-ay haddana aan rabnay inaan meesha ka banayno oo biyahaas markuu sumaaday baan ka saarnay meelba looma wadin wuxuu doona laha ahaadee baalisla ku socota ka hordegi maayo baalista waktigeeda ayaa jawaab laga bixin doonaa waa tahay dhinacii khadadka teleefonada dhegeystayaasha ayaan mar kale jalaacaya dhegeystaha kale ayaan kuusoo qabanaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magaceyga waxaa layihahdaa maxamed cumar honasti waxaan joogaa magaalada muqdisho marka hore waa salaamayaa bahda v o e da gaar ahaan jamaal sidoo kale waxaa salaamayaa wasiirka beeraha ugaas bile maadaama ugaaska wasiirka waana ugaas waana wasiir marka wasiirka waxaan dhihi lahaa wasiirka beeraha maadaama uu yahay soomaaliya sidaa ognahay dadka ushaqeeya dowladaha dowladda ushaqeyn jiray xilligii dowladdii dhexe dadka ugu badan waxay ka shaqeyn jiray ifood wasaaradda beeraha hadda sidaa ogsoonahay wasaaradda beeraha dad aan boqol qofood ama in la eg ayaa u shaqaysa waxaan udala soconaa dhulka soomaaliya inuu yahay dhul beereed aad u fara aad u fara badan oo baaxad weyn leh ilaa waayahana ma maqalin wax maalgelin la sameeyey iyo wax ku saabsan barnaamijkaas waxaan maqlaynaa mar walba webigii uu goray uu yimaada marka wasiirka waxaa weydiin lahaa ma wasaaraddiisii iyo wasiirkii ka gaabisay arrintaasi mase waa arrimo kaleetoo gacmo shisheeyaa lug ku leh
walaal waa aad baad umahadsan tahay waxaad ogtahay ma kuu sheegaa weeye aan kuu sheegaa boqol ba mid gaaraha shaqaalaha wasaarada dawladda dhexe wasaaraduhuna waa badan yihiin saaad og tahay waa dowr dowladood baan leenahay waxa weye haddii la isku dardaro waxay noqonayaan war oomahaya laakiin tan aniga hadda ad i weydiinayso boqol maba dhammaado shaqaalaheeda waa ma ogtahay oo saad sheegtay dhaqaalaha ugu badnaa bay ahaayeen walaal faragelin kalanaan uguma hayo cid kalena ma hayso faragelidaan anagu isku hayna iyo dhibaan anagu keensanay ayaa dhulka anagii u gaari maanahay waxna u qabsan maanahay maalinkaan anagu oo anagu aan muxuu ahaa dhulkeena dad u noqono oo kuwa qoryaha haysa meela naga marin ay ay tahay dadka joojiyaan oo aan dalka anaga anaga u tashano waxaan doonno waa samaysan karaa laakiin dhulkeena anaga isku haysano cidnaguma haysato
waa mahadsan tahay wasiir qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaanu soo gaarnay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan kusoo gudbinaya isaguna su-aasha uu qabo si aad uga jira bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o e da waxaa kaloo aan salaamayaa weriye jamaal oo daadihinaya barnaamijkan galabta waxaa kaloo aan salaamayaa wasiirka beeraha ee dowladda federaalka soomaaliya axmed xasan gaboobe oo khadka kaga jira magaalada muqdisho mudane wasiir marka laga yimaado xoolaha beeruhu waa lafdhabarta bulshada soomaaliyeed wax muuqda oo ay dowladda federaalka soomaaliya ka qabataana ma jirto beeraha dalkana badh waxaa qaada daadadka ay sababaan webiyada iyo roobabku badh wixii ka soo baxa waxaa qiimo tiraa raashinka w f b ay keento iyadoo kusoo beegta waktiga dalaga beeraha dalku ay soo go-aan markaa mudane wasiir marka laga yimaado siyaasadda dowladda federaalka ee ku saabsan beeraha maxaad u qabataan dadka beeralayda ah si ay u horumariyaan beerahooda aad baan kuu salaamayaa mudane wasiir waxaan kaa rajeynayaa jawaab waafiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay dhegeystahaasi waa uu mahadsan yahay intaadan ka jawaabin waxay naga xasuusanaya in war qoraal ah oo hay-adda w f b ay soo gaarsiisay idaacadda v o edu ay hore u diiday eedeymahaasi loo soo jeedinayo ku saabsan in hay-addu ay si ulakaca raashinka mucaawinada ahi ugu beegto xilliga beeralayda soomaaliyeed ay filanayaan in dalagooda u soo go-o taasina ay sababto inay niyadjab ku keento beeralayda soomaaliyeed sida uu dhegeystahani qabayba waa tahay wasiir adigoo marka dhegeystahan su-aasha uga jawaabaya bismillahi raxmaan raxiim aad baan u salaamahayaa walaalka kabiley waxaan u malay beeraha su-aashooda waa iisoo nonoqotay aad iyo aad walaal waa sax in baahi badan loo qabo beeraha horta w s b arrinteeda waaba ka jawaabay haddii awal hore ay wax labi jirtay hadda annaga muxuu ahaa maqaalada ugu tuurnay oo nidhi waxaan anagu keena naga qaada walaal waan jeclaan lahayn ama waan damacsan nahay inaan wixii ku aadanaa dawladda ama wasaaradda gaar ahaan inay qabato laakiin duruufaha badan oo wadanka ka jira oo xagga amniga xagga dhaqaale xumada ayadii oon de wadanka ood ogtihiin in si ilaahay u yahay marka waxaan waxaa isleeyahay meel meel meel lagu xisaabtamaba inaana jooginba oo markaan soo noolaano oon ay xisaabta ku noqon hayo waa tahay ugu dambeyn haddii aan ku weydiiyo su-aal kale wasiir inkastoo aan ognahay in dowladdiiyo hadda jirta waktigeeda uu dhammaanayo xukuumadda hadda jirtana waktigeeda uu si gabaab sii yahay oo dowlad cusuba ay dhalan doonto hadduu ilaahay idhaahdo markaad sawirto mustaqbalka shan sano hadda soo socota hadduu ilaahayna gaarsiiyo sidee bay mustaqbalka beeralayda iyo beeraha soomaaliyeed uu kula ekaan doono ama ku sawiran waa su-aal aada iyo aada u fiican annaga waxaan samaynay waxa la yidhaahdo istaraatiijiyad maxuaha labaatanka lix iyo tobanka ilaa labaatanka balaankeedii waan samaynay haddaan nahay wasaaradda beeraha mustaqbalka labaatanka waxaa noo ballaangaraysa soomaaliya inay banaanka wax u dirta mooyeene inay ka kaaftoonto inay gacan dibadda ay gacmaha u hoorsato inay ka kaaftoontaan noo qorsho ah biidnillaahi alkariim inay noo noqotona waa rajaynaynaa insha allahu talaguurkan iyo isbedelka nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qiyaamuhu hadduu dhacaya xataa haddaad laan aada haysa aad aada abuuri lahayd abuur waxaan siyaasadda iyo wax soo saarku waa kala labo saacadda ugu dambaysa iyo wakti kasta annagu waxaan ku hawlanahay ama balan noo ah in soomaaliya insha allahu ay gacan bini aadam ka baxdo mid alla mooyeene waa tahay waxaan ku dari lahaa walaalaha intii ka qayb gashay barnaamijka iyo inta dhegaysanaysaba dhibka soomaaliya hal kale ma jiro soomaaliya dhexdeedu ayuu jiraa meel aan ammaan iyo muxuu ahaa isku tashi iyo kala dambeyn aan lahayn wixii la doono lagama helo soomaaliyay annagoo ilaahayna abuuray ku tashanayna haddana gacanteen nolosheenu iyo waxqabadkeenu gacanteenu ku jiraaye aan ogaano ama aan ku talagalno inaan annagu isku filaano kii qori haysana qoriga ha dhigo kii fikir lagu fikiri hayena muxuu ahaa fikirkiisa ha ka soo noqdo adduunkan aad aragtayna kor wada marayna ma min qof asaga oo muxuu wax walba iskugu aadan yihiin dhashay ma jiraan maalinba siday qofku soo marhaye dhibaatada ninka waxaa layidhi inaad kufta ceeb ma aha laakiin inaad si xiweydaha ceeb ah dib aan isku abaabulno muxuu ahaa aan wax qabsanno indhaha aan kor u taagayno ee markii wax saa u dhacaa mala dhahayo unuma soo gaadhaydana aan ka daana ilaahay mooyeene aan wixii kaloo dhan kasoo jeesan waxbaa qabsan kartaayo intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahad celinaya wasiirka beeraha soomaaliya mudane axmed xasan gaboobe oo barnaamijka la qayb qaatay isagoo su-aalo dhowran uga jawaabay dhegeystayaasha aan sidoo kale u mahad celinayo barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala soo xusinaya anigoo jamaal axmed cismaan dan iyo kulanti dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo